kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waa jibriil cismaan cilmi oo barnaamijka idinla socodsiin doona waxaa marti noogu ah doctor siciid cabdi axmed oo ku takhasusay cudurrada guud islamarkaana fadhiista isbitaalka gaalkacyo doctora kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha
waa dhowahay aadaa u mahadsantahay jibriil waan dhowahay barnaamijkan ku dhowaa waa hagaag dhegaystayaasheena kala jooga dhulka soomaalida ayaa su-aalo kusoo weydiiyey dhegaystaha ugu horreeya oo magaceeda ku sheegtay leyla ibraahim waxay joogtaa laascaanood waxay ku weydiinaysaa marka carruurtu ay dhashaan maxaa madaxa looga mariyaa malmalka muxuuse faa'iido ah oo uu u leeyahay malmalkaasi carruurta aada u mahadsantahay leylo laascaanood joogto malmalka iyo iyo xiriirka ka dhexeeya madaxa runtii horta waa wax traditional ah oo soomaalidu ay aaminsan tahay dhaqan ahaan ah laakiin way jirtaa geedo badan waxaa jira faa'iido leh oo ay ka mid yihiin malmalka uu ka mid yahay haruudka uu ka mid yahay xulbadda laakiin malmalka madaxa la saaraayo iyo ilmaha maxaa far maxaa faa'iida uga dhexeeya wax faa'iida oo ka dhexeeya midna ma lahan sababtoo ah madaxa waxaa badanaa soomaalidu uga saaraan markii cunugu ama madax kala guur oo ku dhaco kale ama qaybta nushnuusheeda ee afka qalaad lagu dhaho fontaneelada ilmaha markay yaryihiin oo kale markaasoo kale unbaa la saaraa wax xiriir oo kale oo ka dhexayn karan haba yaraatee malahan laakiin sida kale geedahan kale oo caadiga ah hadday ahaan lahayd haruud hadday ahaan lahayd malmal hadduu ahaan lahaa xabagta waxaaso dhan waxyaalaha faa'iidada cilmiga cusub haddeertaan markii research badan lagu sameeyey la ogaada inay faa'iida leeyihiin ay ka mid tahay tusaale oo kale hadda soo qaadana xabagta oo kale waxyaalaha faa'iidada leh ka mid tahay oo ah tusaale caanaha boorada kale oo lagu soo saaraa hadda xabagta kale lagu soo saaraa ilmaha abdominal crambiska badan leh caloo shubanka badan leh waxyaalahaas waa la siiyaa xabagta oo kale lagu soo daraa marka waxyaalaha faa'iidada leh ka mid tahay laakiin malmal la saara madax korka looga saaray cunugu inuu faa'iido u keenayo wax weyn ay keenaysa ma lahan marka ma laga yaabaa in cudurro ay ka yimaadaan oo kale maadaama ilmihii yar yahay meesha hoosena ay jilicsantaho meesha la saarayo marka ma laga yaabaa dhibaato inay ilmaha kaga timaado aada weyn waa waa macquul inay ka imaato sababtoo ah maskaxdu markay ay furan tahay waxay ku xiran tahay siddeed iyo toban bilood maskaxdu ilmaha markay dhashaan laba mas laba meel ayay ka furan yihiin posterior fontanella iyo anterior fontanella ayaa la af qalaad lagu dhahaa qaybtan dambe marka hore iska xirantaa ilmamu ku yira lakiin middan kore waa iska furanta oo nushnushleyda oo waxay xirantaa ilaa iyo siddeed iyo toban bilood markuu gaaro cunuga ayay xirmaysaa siddeed iyo tobankaas bilood haddaysa gaa intaysa gaarin haddii wax la sii saaro canaab la sii saaro waad dareemi kartaa waxaa laga yaabaa inay duusanto ama dhibaato ay ka imaato wax badan baa ka imaan kara aad baad u mahadsan tahay doctore bal dhegaystaha kale aan u tallaabno bismillaahi raxmaani raxiim magacayga oo ah axmed abiiba waadan kana soo hadlaya tuulada qotan la yidhaahdo hoos mata degmada harawa dowlad deegaanka degmada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan codsanayaa barnaamijka dhakhtarka weydii in waxaan codsanayaa in la ii sheego caadawareerka waxa keena waad salaamantii raadiyaalki caadawareerku ama caadawareenka wax loo yaqaano runtii waa cudurrada ugu badan ee boqolkiiba soddon oo haweenku ay aada uga cabtaan oo meelaha cliniga iyo caafimaadka badana u imaadaan aan kala qaybino marka dhowr qaybood aan u kala qaybno waxay imaan kartaa horta ilaa iyo afar qaybood waxay noqon kartaa kow caadada oo dheeraata waqtigeeda oo muddo ilaa iyo soddon iyo shan beri ah maqnaata saddex bilood maqnaata ayadoo isku soo dhowaato waqtigeeda u dhowaado ayadii oo la waayo iyo waqtigooda fogaasa afartaas ayuu noqon karaa maxaa keeni karaa imaan kara marka waxaa keeni kara ilaa iyo laba qaybood aan u kala qaadno wax cudur la xiriira iyo waxaan cudur la xiriirin waxaan cudurka la xiriirin waxaa ka mid ah diiqada walwalka cabsida haddii hooyada contraceptive ay qaadatay haddii ay micnihii ay noqotay manabos hadday noqotay oo kale oo dhalmadii istaagto oo kale haddii alcohol oo kale ama sigaar iyo tubaaki iyo qaad wax la cuno hooyada isticmaasho waxyaalaha kaloo keeni karo oo micnihii dhanka dabiiciga waxaa ka mid a haddii exercise badan ay sameeyo gabdhaha jiimka qaad waxaas dha u badan yihiin waxyaalaha cadawareenka keenaya u badantaa xagga cudurka marka laga fiiriyo cudurku waa iska kooban yahay waxaa ugu badan gabdhaha badanaa ka cabta waxaa afka qalaad lagu dhaho hyperthyroidism iyo hyperthyroidism oo ah cudurkan gootirka dhuunta badanaa hooyinka qanjirka dhuunta uu soo bararo asaa laba ah marna wuu badan yahay marna wuu yari mar waxaa la qanjirka kacsan oo hormoonkiisa badan marna wuu yari oo qanjirka hormoonkiisa yar taasuu keeni karaa waxyaala kaloo keeni kara waxaa kamid infection inuu jiro oo qaybta minka oo kale infection inuu jiro oo qaybahaas dhan haddii infection oo jiro oo afka qalaad lagu dhaho b i d pelvic inflammatory disease haddii ay qabto hooyada ayadana sidoo kale waxyaalaha cudurrada keeni kara ka mid tahay haddii endometriosis waxa lagu dhaho ayadana waxyaalaha keeni kara ay ka mid tahay marka haddii gabadh tusaale gabadhaas haddii ay ka maran tahay marka cudurada ay ka maran tahay oo cudurada aan soo sheegno oo dhan oo oo qanjirkaas oo kale iyo infekshinada oo kale iyo waxaasoo dhan ay ka maran tahay xaalad ma dhalaysna aysan joogin oo micnihii da-dii ay dhalaysay ay joogtay ajkii micnihii jail birinka ay ku jirto ay dhalaysay cudurahaasna ay ka maran tahay waxaa laga yaabaa cabsi kale iyo welwel kale iyo wax kale inay jiraan inuu ku furan yahay.
inuu ku furan yahay dhib kale inuu jiraan laga marka yaabaa taladaad siinaysa marka marka haddii ay jirto marka welwelkaas haddii uu jiro wax iska dhammaanaa waa in welwelkii waxaasoo dhan ay ka taxadirto oo welwelkii la iska yareeyo hurdo badan ay seexato oo haddii jiim ay qaadayso jiimka la iska dhaafo haddii alcohol ay cabto alcoholka la iska daayo haddii cudurro ay jiraan in dhakhtar la xiriirto oo markaas la caddeeyo ma hybo ma thyroidka ka xanuunsan tahay ma biyo ma waxay qabtaa infection ay qabtaa ma un intaas in la fiiriyo Een, waxaa jirta runtii cuntooyin dabiiciya ee la cuno oo caado wareerka ka hortaga haddii ay cudurro ka maran tahay cudurro aysan jirin cuntooyin dabiiciya caadiga hadda la isticmaalo kale sisintoo kale een, filfishoo kale een, sinjibiishoo kale waxyaalahaas oo dhan cu- daawada waxaa waaye runtii loo isticmaalo caado wareenka waa loo inuu isticmaalo qofkaas isticmaalaa waa inuu isticmaalahaa sida tusaale oo kale filfishoo kale subaxii inuu ku darsado hal qaadoo kale intu- inuu ku darsado shaahoo kale inuu ku darsado sisintoo kale inuu koob subax kasta uu ka cabo markuu soo kaco waxyaalahaas dhan af- micnihii een, waxyaalaha la isticmaali ka mid tahay ee ka hortaga caada waranka ka hortaga ka mid tahay aad iyo aad eh, doctor aad baad umahadsanta waxaan filayaa dhegeystaha su-aashaasna soo weydiiyey inuu markaasi een, u sheegi doono qofka xaaskiisa dabcan su-aasha wuxuu noo soo weydiiyey waa in laga xanuunsan yahay ama qofka xa- u dhaxdo kale ay dhibaatadaas qabto
ku waa insaalay magacaygu waa cabdisalaam maxamed axmed waxaan joogaa meel la yidhaahdo baxdo waxaan weydiin ka qayb qaadanayaa yani barnaamijka eh, dhakhtarka weydiin Een, waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurka la yidhaahdo boorka ama xasaasiyadda waxa lagu cabdisalaan aad u mahadsan tahay xasaasiyadda waxyaalo badanaa keena Een, ilaa iyo dhowr qaybood badanaa keena laakiin soomaalida waxaa ugu badanaa ka soo qaadano soomaalida waxaa ugu badan ee xasaasiyadda keena waxaa ugu badan kow een, buska badan een, waxyaalahan oo dhaska loo yaqaano oo kale oo Meelaha boor- boorka badan ka kaco oo kale iyo waxyaalaha keena u badan tahay waxyaalaha kaloo keena waxaa ka mid a xasaasiyadda keena cuntada qaarkood waa keena haddii aan qa- dada digirta ku kicisaa dada ukunta iyo malaayga dad badan ay ku kicisaa oo xasaasiyadda ku kiciyaan haddii cunto ay keentay in cuntada iska joojiyo haddiise cunto keenin waxyaalaha boorka badan iyo ay keenaan oo in laftirkeeda uu iska ilaaliyo boorka badan uu iska ilaaliyo sideedana lama- lama dhaho xasaasiyadda daawo ay leedahay daawo dhammaysay leedahay ma ahane ka hortag bay leedahay un qofki inuu iska daayo waxyaalaha ku kicinayo bay leedahay wax keena maya jira iyada macnaha sabab cudur keena oo ka dambeeya jirka response uu qaadanaya waxa loo yaqaano jirka bini'aadanka asaa iska difaaca wixii soo gala marka wuxuu sameynaya haddii jirka ilo soo galo action wuxuu qaadanaya inuu isdifaaca ah marka isdifaacaas uu isdifaacaya baa keenaya in qofkii xasaasiyad badan uu dareemo oo jirka xasaasiyadda ku dareemo marka wax daawaayo looga hortago wax daawo daawo badan looga hortay waa leedahay waxaa fiican qofka inuu dhakhtar asagoo u tago haddii dhakhtarkaa u sheegi kara hadba daawada nooca u baahan yahay iyo sida ay tahay laakiin inuu iska ilaaliyo waxyaalaha keenaya ee predisposing factorada loo yaqaano ee ku kicinaya magacaygu waxaa ihaha walaal cabdulaahi aadan xasan oo jooga gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo dhakhtarku waxaan weydiin lahaa gacmaha iyo cagaha ayaan aada iyo aada ooga dhigta marka maxaa lagu daweyn karaa waxbarashadii hataa maaragtay gacamalihiisaas darteeda ayaan u daayay waan idin salaamaya cabdulaahi aadan een, cagawalwalka een, runtii cagawalwalku waxyaalaha ugu badan le waxay ka mid tahay soomaalida ayakana ay ka cabtaan Een, cagawalwalka waxaan kala qaadayn marka labo waxyaalaha wax soomaalidu gooni u ah iyo caalamka kale waxyaalahay u badan yihiin Een, caalamka kale marka qofka uu ka cabto een, cagawalwalka waxaas markuu ka cabanayo waxaa ugu badan runtii qofkan inuu neerfa la xiriiro een, in jug ay ka gaartay qaybahan oo spanal codka waxaas oo kale een, qof wax badan socdo oo kale waxyaalaha cago- cagawalwal keeni kale ka mid ah hadda waa dhankaas markaan ka soo laabano soomaalida usoo laabano ilaa iyo saddex shay baa runtii u badan inay keenaan cagawalwalka inay keenaan Een, midda koowaad waa fitamiininka oo ku yar fitamiinka soomaalidu badanaa cuntada iyo cunto uma badna vegetables ama fruitka uma badna waxay badanaa cunaan carbohydrate-ka iyo brotiinka iyo faatka ay u badan yihiin cuntada ay cunaan fitamiinka ay ku yar yihiin fitamiinka hadduu ku yar yahay waxyaalaha qofkii cagwalwalka u keeni karaa ka mid tahay aad baad u mahadsan tahay doctore weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhegeyste kale oo magaciisa ku sheegay cali maxamed buulle waxa uu ku weydiinayaa qofka sooman marka uu ku afuro sambuus muxuu u dibiraa ama uu u laab jeexaa aad u mahadsan yahay een, maxamed waa sax qofku markuu afuro inuu dibiro oo dibir ay imaato waxyaalo badan baa keeni karo kow haddii horey u gaas u qabi jiroo kale oo qofku u gaas qaboo kale oo gaas caluleedka u qaboo kale waa qasab inuu dibirahayo sambuuska waxaa lagu daraya ayayna ku xiran tahay cuntada contentiga uu ka kooban yahay markii sambuuska la sameynayo cuntada la sameynayo ayay ku xiran tahay marka tala ahaan waxaan dhihi lahaa maxamed haddii aad ku dibiraysid markaa sambuuska cunaysid oo kale ama cuntada cunto kale aad ku dibiraysid hadduu sambuus keligiisu yahay iska jooji meelaha kugu dhow dhakhaatiirta kugu dhow la xiriir u sheeg dhakhtarka kugu dhow waxaa laga yaabaa inuu gaas jiro waxaa laga yaabaa si kale in lagaa haayo caloosha lagaa haayo waxyaalahaas o dhan baa imaan kara marka inaad inta dhakhtara u tagtid aad u sheegtid sida lagu haayo goob caafimaadka kugu dhow aa u tagtid insha saasaan kugu tagna dhegeystayaasha tala ahaan waxaan wada siin lahaa kulligood soomaalido dhan runtii aad waxay ugu xiran tahay waxaa laga yaabaa in farmasho ay ku xiran yihiin ama cilmi dhagood waxa la iska qaataanoo kale qofkaana daawo ku raysta hebelo adina ku rayso qof walba waxaan kula talin lahaa runtii marka ugu horrayso inuu dhakhtar la xiriiro weliba uu yeesho dhakhtar asaga u qaas ah ma aha inuu dhakhtar dhakhtar hadba mid inuu u tago maanta kaas wuxuu ii tari waaya mid kale aan taga maaha hal dhakhtar keliya inuu yeesho waaya caalamka hadda ugu gudbaya in qofka hadda meesha rabu aado dhakhtar gooni ayuu leeyahy marka qofka haddaa xaafad aa wada degantihi oo kale hal dhakhtar inaa wada yeelitaano kale dhakhtarkaas uu mar walba uu dibernity uu ku yahay oo cunug hadduu kaa xanuunsado adigu haddaa xanuunsan tahay u tagtay markaas dhakhtarkaas aa u tagtay mahadsanid doctore intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee toddobaadkan